waxyaabahan ka cabanna waxaa ka mid a walaal macallimiinta tembrary waxay dowladda ugu shaqaynayeen muddo ayay waxa weeyaan si tabarucaada ugu shaqaynayeen wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda somalilan markii waxa weeyaan muddo badan aanu joognay waxa weeyaan dugsiyadii dowladda waxa weye ka howlgelinay muddada intaa leeg aanu qaranka ugu shaqaynaynay si tabarucaada in markii waxa weeyaan ay soo baxday waxa weeyaan gulnadii la yidhaahdo tartan baa ku gelaysaan oo waxa weeyaan dad kale dibadda laga qorto waxa weeye waxyaabahaasoo dhan baanu ka cabanaynaa oo ladhaha macallimiinta itixaan baa la gelinayaa iyadoo labada iyo soddonkii sannadood waxa weeye jamhuuriyadda somalilan ay jirtay aan macallimiinta itixaan laga qaadi jirin waxa weeye siday usoo kala horeeyaan loo gunayn jiray oo waxa weeye loo shaqaalaysiin jiray waxyaabahaasanu ka cabanaynaa itixaan haddii la qaadayo idinkuna macalimiintihiin oo aqoontiina isku hubtaan maxaa u diidaysaan in itixaanka gashaanoo macallimiintuna itixaanka kama cabanayaan balse waxa weeyaan macallimiintu waxay doonayaan sidii lagu shaqogeliyey ee markii waktigii ay iskuolka tegayeen ee ay ka howlgelayeen sidii ay ku shaqo galeen ee ay isku ogaayeen maamulaha iyo wasaaraddu waxay hayd ee dee xeerka hayd waxa weeyaan lagu dhaqmi jiray ayaa waxay ahayd sida macallimiintu usoo kala horeeyaan in loo kala qaato oo macallinkuna ku niyadsamaa oo muddada intaa leegee waxa weeya tobanka sanadooda ama lixda sannadoodee waxa weeyaan ku gaadhay ee macallinka uu joogay so niyadda uu joogay oo ballanqaadka uu jooga waxay ahayd sida loo soo kala horeeya ayaa macallimiine laydiin qaadanaya qaranka u shaqeeya waxa weeyaan sanad kasta miisaaniyadda soo baxda wixii waxa weeye iskuol kasta waxaa laga qaadaya inta ugu horeysa intaad ka heshaan gobollada marka macallimiintu kama baqanaya laakiin waxa weeyaan waa sanadkii koobaad ee ugu horreeyey ee macallimiinta waxa weeyaan la yidhahda itixaan baad gelaysaan taana waxaa keenay may keenin in tayada macallinka la hubiyo may keenin in xeerkii yacni waxa weeyaan xeerkii waxbarashada somalilan in la fuliyo may keenin wasaaradda waxbarashada ayaa wadata tartanka wadata oo ku qasbaysa hay-adda shaqaalaha oo waxa weeyaan sababtuna waxay tahay wasaaradda waxbarashadu waxa ay soo qoratay dad aan macallimiin ahayn ayaa liisaska shanta kun iyo labada boqol iyo koob iyo labaatanka wasaaradda waxbarashadu ay u gudbisay hay-ad shaqaale u gudbisay waxaa ku jira dad aan ahayn magaranaysaa waxa weeyaan iskuullana aan ka howlgelin markaa macallimiintu waxay u diidan yihiin imtixaanka waxay u diidan yihiin liiska shanta kun iyo labada boqol ayaa waxaa ku jira dad aan xaq u lahayn inay tartankan galaan maxaad ku caddaynaysaa in macallimiinta ay weheliyaan dad aan macallimiin ahayn oo cusub oo la qortay oo itixaanka saa ku fadhiisanaya maxaad caddayn u haysaan in wax lagu dirsaday waa shakila-aan waxaanaan ku caddaynaynaa iskuol kasta wasaaradda waxbarashadu waxay geysatay dad bay geysatay dabadeed macallimiintii tembareeriga ahaa ee iskuulladaa joogay ayaa waxay ku yidhahdeen maamulayaashoodii bay ku yidhahdeen maamule waa maxay dadkan iskuullada la keenay ee cusub eena la dul keenay dabadeed maamulihii wuxuu ugu jawaabay maamulayaasha qaar ugu jawaabeen wasaaradda ayaa keensatay aad iyo aad baad umahadsantay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka guddiga macalimiinta aan rasmiga ahayn ee wasaaradda waxbarashada somalilan u diiwaan gashanaya dugsiyada dowladda ka howlgala maxamed axmed bare oo igu warramaya magaalada hargeysa geesta kale saraakiisha wasaaradda waxbarashada ee somalilan ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay iyada oo aanay haba yaraatee ka jawaabayn telefoonada dhinaca kale waxa aan isku dayay inaan booqdo xarunta wasaaradda waxbarashada ee somalilan magaalada hargeysa taasoo iyadana mas-uuliinta wasaaradda waxbarashada ay suurageli weyday inaan helo marka ugu horeysa ee aanu helana dhinacooda si ay arrintan uga jawaabaan waanu idiin soo gudbin doonaa khadar maxamed cakule v o a hargeysa